الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الإمام ابن مالك الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وشضتي دار نس شيء حارنها والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل في غير هذا لدى الحلقي فادح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل إن لم يضاعف ولم يشر بكسرة أو ضمنك يبغي وما صرفت من دخلا waxaynu ku soo jirnay baabkii facala waxaynu soo sheegnay facali inay noqoto afar nooc nooca koowaad waa qeyb caynta mudaariceeda la kasraynayo qiyaasanna loo kasraynayo qeybta labaad waa facala oo caynta mudaariceeda la damaynayo qiyaas ahaanna loo damaynayo ta saddexaad waa facala oo caynta mudaariceeda la fadxaynayo qiyaas ahaanna loo fadxaynayo qeybta afraad waa facala oo caynta mudaariceeda ay ku bannaan yihiin laba weji in la kasreeyo iyo in la dameeyo waxaynu soo marnay qeybtii koowaad oo ahayd facalo caynta mudaariceeda in la kasreeyo waxaanay lahayd wax la yidhaahdo dawaaci lkasra waxyaabihii soo jiidayay kasrada dawaacidaasina waxay ahaayeen afar daaci wuxuu inoogu sheegay sheikhu raximahu llahu tacaala dalwaawi faaan awilyaa caynan aw ka ataa kada lmudaacafu laaziman ka xannatala waxaa soo raacaya wax la yidhaahdo shuhratu lkasra maadaama oo aynu ku dhex jirno ficilkii hulaasiga ahaa waxyaabaha noqonaya dawaaci lkasra iyo dawaaci damana ay ka mid yihiin xuruufu lcilla waxaa muhiima inaad ogaato ficilka hulaasiga ahi marka laga eego xagga saxiixnimada iyo xagga muctalnimada noocyada uu noqdo ficilka hulaasiga ah laba madax ayaa loo qaybiyaa madaxa koowaad waa asaxiix waa mid saxiix ah madaxa labaad waa almuctallu waa ka muctalka ah saxiixa waxaa la yidhaahdaa alladii khalat xuruufuhu alasliya min axrufi alcilla waa ka xuruuftiisii asalka ahayd ay ka badbaaday xuruufulcilla xuruufulcilla waa alwaawu walyaa alifta lafteeda culamada qaar waa ku daraan oo waxay idhaahdaan alalifu waalwaawu walyaa laakiin waa litaqriibi alfahmi waayo lianna alalifa imaa munqalibatun can waawin aw yaa aliftani ama wow bay ka soo gadoontay ama ya bay ka soo gadoontay markaa saxiixu waxa weeyaan aladii khalat xuruufuhu alasliya min axrufi alcilla mathalan daraba xuruufulcilla kuma jiraan wawina kuma jirto ya-ina kuma jirto alifina kuma jirto kataba waa saas oo kale muctalkana waxaa la yidhaahdaa waa ka xuruufulcilla ay ku jiraan haddaba labadaa madax marka loo qaybiyo madaxa koowaad oo saxiixa ah saddex buu qaybsamaa mid la yidhaahdo saalim iyo mid la yidhaahdo mahmuuz iyo mid la yidhaahdo almudaacaf saalim waxaa la yidhaahdaa ficilka isagoo saxiix ah oo ka badbaaday xuruufulcilla misena ka badbaaday alhamzatu waatadciif hamzana aanay ku jirin cayntiisii iyo laamtiisiina aan la isku shadin mathalan kataba iyo xadara kataba waa saxiixun saalimun waa saxiixo xarfu cilla kuma jiro waana saalimo salima min alhamzati watadciif hamzana kuma jirto cayntii iyo laamtiina layskuma shadin kataba xadara sajada makatha noociisa labaad ficilka saxiixa waa almahmuuz almahmuus waa kii la hamseeyey ee hamsadu ay gashay waa saxiixoo xarfu cilla kuma jiro laakiin hamza gashay awalkay geli kartaa sida akala iyo amara iyo azifa iyo alima cayntay geli kartaa sida sa'ala saa'ima laamtay geli kartaa sida bada'a jaru'a mala'a nooca saddexaad waa almudaacaf almudaacaf waa ficilkii saxiixa ahaa ee xarfu cillo ka badbaaday laakiin cayntiisii iyo laamtiisii la isku shiday sida sabba asalku wuxuu ahaa sababa xarfu cilla kuma jiro laakiin waa la isku shiday sabba sababa buu ahaa xanna xanana buu ahaa natha nathasa buu ahaa saddexdaasi waxay ka imanayaan marka uu yahay saxiix muctalku wuxuu noqdaa afar ka koowaad waxaa la yidhaahdaa mithaal ka labaadna waxaa la yidhaahdaa ajwaf ka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa naaqis ka afraadna waxaa la yidhaahdaa lafiif lafiifka ayaa laba noqda nooca koowaad waa almithaal waa ficilka ah muctala alfaa sawaaءun kaana muctala alfaa'i bilwow aw muctala alfaa'i bilya laakiin ya-du waa yar tahay sidaa daraaddeed inta badan culummadu waxay ka cabiraan muctalu lfaa'i bilwow alimaam ibnu malik raximahu llahu tacaala dawaaci kasraa markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi dal waawi faa'an awilyaa caynan aw ka ataa kada almudaacafu laaziman ka xanna dalaa wuxuu xusi waayey ya-da liqilati alafcaali alwaaridati fiiha ficilada ku soo arooray yaraanta ay yar yihiin daraaddeed saaxibulxadiiqa waa kii lahaa markuu ka hadlayo dawaaci lkasra mudaaricun lifacala almaftuuxi caynan bikasri wasdihi almaliixi in kaana mithla baaca aw ataa wacad aw mudcafan maca alluzuumi qad warad in kaana mithla baaca aw ataa wacad wacad wuxuu uga jeedaa wacada mithaalka yaayga inta badan ma xusaan nooca labaad waa ajwaf ajwafku waxa weeyaan ficilka caynulkelimadiisa uu fadhiistay xarfun min axrufi alcilla ama wowi ha fadhiisato sida qaala oo asalku ahaa qawala baaca asalku ahaa bayaca khaafa asalku ahaa khawifa taala oo asalkeedu u ahaa tawla nooca saddexaad waxaa la yidhahdaa naaqis naaqisku waxa weeyaan waa kalaamulkelimadiisa uu fadhiistay xarfu cille wow ha noqdo sida dacaa iyo ghaza dacaa asalku wuxuu ahaa dacawa غزا أصلك وحوها غزوة فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فغلبت العلة ألفا دعا غزا دنا على أما يأها النقض سدا مشى جرى جزا فعل كناقص كأه لام الكلمة دي سئنو أها واو إيا إنو أها يا محان كو غران كرا إني دعا أصلك وحوها دعوة تبعدنا وودي ألف بالو بدلي مشى أنا وحوها مشيا dabeedna ya-dii waxa loo bedelay alif maxaan ku garan karaa waxaad ku garan kartaa inaad la xidhiidhsiisid damiir alimaamu alxariiri raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi ida alficlu yowman gamma canka hijaa'uhu faalxiq bihi taa'a alkhitaabi walaa taqif fain tarahu bilyaa'i yowman katabtahu biyaa'in wailaa faktubanna bilalif ida alficlu yowman gama canka hijaa'uhu ficilka haddii higaadiisu kugu adkaato faalxiq bihi taa'a alkhitaabi walaa taqif taa'u lkhitaab la xidhiidhsii dacaa waxaad tidhaahdaa waad yeedhay dacawta mashaa mashayta mid walba waxaa soo baxaysa laamulkelima wixii ay ahayd nooca afraad ee ka mid a ficilka muctalkaa waxaa la yidhahdaa lafiif lafiif waa alladii fiihi xarfaani min axrufi alcilla waa ka ay ku sugan yihiin laba xaraf oo ka mida xuruufu alcilla sawaaءun kaana muqtarinayni aw muftariqayn waxaa isku mid ah inay isku xigaan oo ay noqdaan xarfaa cillatin muqtarinaan iyo inuu xaraf saxiix uu kala dhexeeyo hadday isku lamaan yihiin sida nawa iyo hawa iyo cawa iyo hawa waxaa la yidhaahdaa lafiifun maqruun waa kii labada xarfu cille ay ku kulmeen ee ay isku lamaanaayeen haddii xaraf saxiix uu kala dhexeeyana waxaa la yidhaahdaa lafiifun mafruuq mafruuq macnaheed waxa weeyaan waxaa la kala kaxeeyey labadii xarfu cille oo xaraf saxiixa oo kala dhexeeya sida waca oo kale waca alwaaw waa xarfu cila laamulkelimaduna waaya inay wacaya buu ahaaye waxaa u kala dhexeeya xaraf saxiixa oo ah alcayn allafiif macnaheed waxa weeyaan kii lagu duuduubnaa toddobadaa waxaa lagu kulmiyey saddex beyd jamiicu duruubi lficli sabcatu adrubin wahaa ana fii beytin min ashicri waasifu صaxiixu wamahmuuzu mihaalu waajwafu lafiifu wamanquusu lbinaa wاlmudaacafu kamihli fahimna ma qara'na waqadnahu fafaaza wafaqzi ثuma xaja fayashrufu jamiicu duruubi اlficli sabcatu adrubin dhammaan noocyada ficilku waa toddoba nooc duruub waxa weeyaa noocyo wahaa ana fii beytin min ashicri waasifu waxaan kugu tilmaamayaa hal beyd saxiixun wamahmuuzun mithaalun waajwafu halkaa waxaa inoogu jira afar lafiifun lafiif ama ha noqdo lafiif lmafruuq ama ha noqdo lafiif maqruun lafiifun wamanquusu lbinaa wlmudaacafu manquusu lbinaana waxa weeyaan naaqiskii walmudaacafuna waxa weeyaan kii mudaacafka ahaa beydka ugu dambeeya waa wada tusaale ka mithli fahimnaa maa qara'naa waqadnahu ka mithli fahimnaa waa sida waanu fahanay maa qara'naa waxaanu akhrinay waqadnahu way u shaqeeyeen dumarkii fahimnaa wuxuu tusaale u yahay saxiixii maa qara'naa qara'a wuxuu tusaale u yahay mahmuuskii waqadnahu waqada wuxuu tusaale u yahay mithaalkii fafaaza fawaza buu ahaa wuxuu tusaale u yahay ajwafkii wafaqzi ghazawo buu ahaa wuxuu tusaale u yahay naaqiskii thuma xaja waa mudaacafkii fayashrufuna waa tamaamu lbeyt halkan wuxuu kaga hadlayaa facala caynta mudaariceeda markii la damaynayey qiyaas ahaanna loo damaynayey facala caynta mudaariceeda marka la damaynayo waxay leedahay wax la yidhaahdo dawaaci damma dawaaci dammuhuna afar weeyaan afartaa mid ka mida waynu soo marnayoo waa almudaacafu almucaddaa waxaynu ku soo marnay wadumma cayna mucaddaahu wayanduru daa kasrin kamaa laasimun daa dammin ixtumila halkan waxaa inoogu jiraa saddexdii daaci ee kale daaciga labaad waa facalo oo noqotay muctallu lcayni bilwow halkii caynta ayaa waxa fadhiistay xarfulwow daaciga saddexaad waa facalo oo noqotay muctallu laami bilwow halkii laamulkelimada ayaa waxaa fadhiisatay xarful wow daaciga afraad waa facalo oo noqotay khalabatu lmufaakhir khalabatu lmufaakhirka in sha allahu tacaala waynu xusi doonaa wlmudaaricu wlficlu lmudaaricu ficilkii mudaaric min facalta xaal uu yahay masuuqan mid laga soo dhalaaliyay min facalta min masdari facalta masderka facalta xaal uu yahay mid laga soo dhalaaliyey in jucila haddii laga dhigo alwaawu wow haddii laga dhigo caynan cayn haddii laga dhigo cayntaas oo lahu isaga u sugnaatay aw ama laaman ay aw jucila alwaawu wowda laga dhigo laaman laam ay lahu isaga u sugnaatay yujaa'u waa lala imanayaa bihi ficilka mudaaric waa lala imanayaa madmuuma caynin xaal uu yahay mid cayntiisa la dameeyey wa haadaakan oo alxukmu xukumka ana oo caynta mudaarica ficilka facala in la dameeyo qad budila waxaa la siiyey limaa liladii kiibaa la siiyey yadullu ku tusaayay calaa fakrin ay calaa galabati fakrin faan lagu qaalib noqday ku tusaayey wuxuu faan lagu qaalib noqday ku tusayaa walaysa walxaal laysa aanu ahayn lahu fiihi isaga dhexdiisa mid ku sugan daaci lusuumi inkisaaril cayni daaci u yeedhaya laasim noqodka kasroobidda cayntu ay noqoto mid la kasreeyey naxwu qalaa qalaa oo kale weeyaane walmudaaricu waa almubtada min facalta waxaa looga jeedaa mid laga soo qaatay masdarka facalta waayo almasdaru waa aslu lmushtaqaat alimaamu alxariiri raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi almasdaru aslun waayu asli wa minhu yasaaxu ishtiqaaqu lficli masderku waa casal wax kasta oo mushtaqana isaga wasala isagaana saaxiib laga soo qaatay ficilka oo laga soo dheegtay in waa shardiya jucila waa ficil muqayiru siiqo ah jacaladuna laba mafcuul bay qaadataa caynan waa mafcuulkii labaad oo muqadam ah alwaawuna waa mafcuulkii koobaad oo naa'ibulfaacil ay u qaadatay jacala wuxuu halkan kaga hadlayaa sheikhu raximah llahu tacaala dawaacidii caynan lahu lwaawu waa facaladii oo halka caynta ay fadhiisatay wow tusaale qaama yaquumu qaama asalku wuxuu ahaa qawama dabeedna taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faqulibat alcilatu alifa markaasaa wuxuu noqday qaala caynta mudaarica waa la damaynayaa waxaad odhanaysaa aquulu naquulu taquulu yaquulu taaba waxaad odhanaysaa atuubu natuubu tatuubu yatuubu kaana akuunu nakuunu takuunu yakuunu asalku wuxuu ahaa aquulu aqwulu dabeedna qaacidaa ku dhacday ida taqadama xarfun saxiixun saakinu wata'ahara canhu xarfun muctalun mutaxariku nuqilat alxarakatu ila alxarfi saxiixi saakini qablahu taabana waa saas oo kale caynulkelimadu inay wow ahayd maxaan ku garanayaa waxyaabo lagu gartaa jira waxaa ka mida kow mudaarica marka la mudaariceeyo caynulkelimadii way soo noqotaa ama wow ha noqoto ama ya ha noqoto qaala mudaaricee aquulu taaba atuubu kaana akuunu zaara azuuru shayga labaadee lagu gartaa waa mastarka qaala qawlan kaana kawnan taaba tawbatan jaala jawlatan aw laamana wuxuu uga jeedaa wowdii in la dhigo laamulkelimaha sida dacaa maxaad odhanaysaa adcuu nadcuu tadcuu yadcuu inay dacaa markaad tiraahdo caynulkelima waa cayntaas asalku wuxuu ahaa dacawa adcuu baad odhanaysaa ghaza asalku wuxuu ahaa ghazawa caynulkelimadu waa xarfu zaayi waa la damaynayaa aqzuu naqzuu taqzuu samaa wuu koreeyey asmuu nasmuu tasmuu calaa acluu nacluu tacluu haddaba ficilku markuu ahaa tusaale ahaan adcuu iyo aqzuu iyo adnuu iyo acluu xarafka ugu dambeeya waxaa loo xarakayn waayey qaacidaa jirta qaacidadaasi waxay odhanaysaa idaa tadarafat ilwaawu walyaa falaa quwata lahumaa bilxaraka idaa lam yadkhul calayhimaa naasib wowda iyo ya-du hadday daraf maraan oo xagga dambe ay maraan xarako awooduma laha haddii aan la nasbin marka la nasbiyo xarakadii waa ka muuqataa waa la fadxeeyaa waxaanay u muuqataa likhifatiha lan nadcuwa min duunihi ilaaha marka la jasmiyana xarafka ugu dambeeya waaba go-a wa ayu ficlin aakhirun minhu alif awaawun aw yaa-un famuctalan curif falali fanwi fiihi gayra aljasmi wa abdi nasba maa ka yadcu yarmi wlmudaaricu mudaaricii min facalta xaaluu yahay mid laga soo qaatay mastarka facalta in jucila haddii laga dhigo alwaawu wowda laga dhigo caynan cayn cayntaasoo lahu isaga u sugnaatay aw ama laaman jucila alwaawu wowda laga dhigo laaman laam yujaau waa lala imanayaa bihi isaga wlmudaaric waa mubtada yujaau bihi jumladaasina waa khabarkii yujaau waa lala imanayaa bihi mudaarica madmuuma caynin xaaluu yahay mid cayntiisa la dameeyey wa hada alxukmu qad budila xukunkanna waxaa la siiyey oo ah caynta mudaarica in la dameeyo limaa yadullu calaa fakrin ay liladii yadullu calaa fakrin kii ku tusaayay faan lagu qaalib noqday waxaa jira waxa la yidhahdaa khalabat lmufaakhir khalabat lmufaakhir waa ficil ku tusaaya wax lagu tartamay oo lagu kala badiyey ficilka ku tusaaya waxaa lagu kala badiyey ayaa caynta mudaariciisa la damaynaya bishuruudihi iyadoo loo dhigaayo shuruudda uu leeyahay laakiin halkan wuxuu inoogu sheegay hal shardi oo ka mid a shuruuddiisa shardigaasi waxa weeyaan walaysa lahu daaci lusuumi inkisaari lcayni waa inaanu ku dhex sugnayn ficilkaas daaci bimacnaa yeedho u yeedhayo caynta ficilka in la kasreeyo haddii ficilkan uu ku jiro daacin min dawaaci lkasra daaci kasraha ayaa ka xoog badan oo ficilkii waa la kasraynaya ghalabatu almufaakhir ba haddii la doono ha loo bineeye amaa jaalibu lfatxa hadduu galo way noo soo socotaa bal waxaad inoo soo qaadaa ficil caynta mudaarica la dameeyey oo loo bineeyey ghalabatu lmufaakhir waa saabaqa maxaad odhanaysaa saabaqanii wuu ila tartamay fasabaqtuhu waan ka dheereeyey fa ana asbuquhu asbuquhu ficilkaasaa la yidhahdaa ghalabatu lmufaakhir waayo wuxuu ku tusayaa tartankii inaad kaga qaalib noqotay waxaa tidhi daarabanii fadarabtuhu fa ana adrubuhu jaalasanii fajalastuhu fa ana ajlisuhu qaabkaas ayaad ka dhigaysaa haddii ficilka uu ku jiro daacin min dawaaci lkasra daaci ka mida waxyaabihii kasrada u yeedhi jiray ficilkii waa la kasraynaya dawaacilkasra waxaa ka mid ahaa ficilkii facalada ahaa inuu noqdo muctalu lfaa sawaaun kaana muctala alfaai bilwow aw muctala alfaai bilyaa laakiin muctalu lfaai bilwow baa inta badan la xusaa waayo muctalu lfaai bilyaa isagu aada iyo aada buu u yaryahay oo afcaasha ku soo aroortay way kooban tahay wacdo maxaad odhanaysaa waacadanii fawacadtuhu fa ana aciduhu caynta waa la kasraynaya waayo ghalabatu lmufaakhir waxaa ka xoog weyn daaci lkasra baaca inoo soo qaad baayacanii fabaayactuhu fa ana abiicuhu ramaa raamaanii faramaytuhu fa ana armiihi saasaa la odhanaya shuruud kalena wuu leeyahy insha allah waynu soo noqon doonaa وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل وفتح ما كي إلا فتحيو حرف حلق حرف حلق غير أوله أول كيس غير كي أكسغنا قد حصل وصو حصل فتحهاسي عن الكسائي عن الإمام الكسائي إمام الكسائي بكسو حصلي في ذا كان لحدي سأيو كسو حصلي waa an nawci nooc ahaaday ficilkii haddii ay ku kulmaan daaci lkasra iyo ghalabatu lmufaakhir waxaynu soo marnay inuu xoog badan yahay daaci lkasra ka waran haddii ay kulmaan ghalabatu lmufaakhir iyo daaci damma dee way isxoojinayaan waayo ghalabatu lmufaakhir isaga laftiisa ahaa daacin min dawaaci damma ka waran haddii ay kulmaan ficilkii khalabatulmufaakhirka loo bineeyey iyo jaalibulfadxa jaalibulfadxu waxa weeyaan ficilkii facala ahaa caynulkelimada ama laamulkelimada inuu fadhiisto xaraf ka mid a xuruufulxalqi caynta waa la fadxeeyaa ayadoo loo eegayo shuruud haddii uu la kulmo haddaba jaalibulfadxahaas kaa fadxada soo jiidaya khalabatulmufaakhir culammada jumhuurkoodu waxay leeyihiin khalabatulmufaakhirkaa xoog weyn oo ficilkii caynulkelimada ama laamulkelimada xarfulxalqi uu fadhiistay haddii loo bineeyo khalabatulmufaakhir caynta waa la damaynaya mathalan fataxa inoo soo qaad fataxa sidiisa marka loo mudaariceeyo waa yaftaxu laakiin markaad u binaysa khalabatulmufaakhir waxaad odhanaysaa faataxanii fafataxtuhu fa ana aftaxuhu masaxa maasaxanii famasaxtuhu fa ana amsaxuhu shacra shaacaranii fashacartuhu fa ana ashcuruhu saasaad odhanaysaa laakiin imaamulkisaa-i wuxuu leeyahay ghalabatu lmufaakhir ficilkii loo bineeyey hadduu ku jiro jaalibulfadxa caynta waa la fadxaynaya oo jaalibulfadxaha ayaa awoodda la siinaya muxuu odhanayaa isagu maasaxanii famasaxtuhu fa ana amsaxahu shaacaranii fashacartuhu fa ana ashcarahu qaadacanii faqadactuhu fa ana aqdacahu jumhuurkuna wuxuu odhanayaa qaadacanii faqadactuhu fa ana aqdacuhu intaasuu halkan inoogu sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala xuruufulxalqina waa xuruuftii lixda ahayd ee caanka ahayd hamzun fahaaun huma caynun xaau muhmalataani huma kaynun khaau wa alhamza walhaa walcayn walxaa wlgayn wlkhaa culamaau tajwiid taasay ku kulmiyaan waxaa la yidhi carruurta waxaa loogu kulmiyaa ummii haati culbata xaliibin gayri kharbaan hooy waxaad keentaa daasad caanaa oo aan kharaab ahayn ummii waa hamsadii haatina waa ha-dii culbata waa caynkii xaliibin waa xaadii gayri waa qoynkii kharbaanna waa alkhaa walilmutasawijiin waxaa la yidhi idaa qaaba canii xabiibii hamanii khabaru kelmadaha mid kasta waxa ugu horeeya xarfun min xuruufi alxalq walilasdiqaa'i waxaa la yidhi idaa qaaba cannii xamiimii hammanii khabaru qoladii hore waxay ahayd xabiibii asdiqada iyo saaxiibadana waxaa la yidhahdaa xamiimi fii gayri hada lada alxalqiyi fatxa nashic biilitifaaqi ka'aatin siiqa min sa'ala labadan bayd wuxuu kaga hadlayaa sheikhu raximah allahu tacaala markaynu soo marnay ficilkii ay ku kulmeen khalabatu lmufaakhir iyo jaalibu lfatxi in loogu kala duwanaa laba aragtiyood aragtida jumhuurka oo saxa iyo aragtida alimaamu lkisaa'i oo laga raajaxsan yahay halkan wuxuu kaga hadlayaa ficilkii loo binayay khalabatu lmufaakhir ee ka marhnaaday jaalibu lfatxa in la fadxaynayo caynulkelimada ee ka laysku khilaafay uu yahay ka jaalibulfatxa uu fadhiistay caynta iyo laamta wa ashic faafi fatxan fatxo faafi fii gayri haadaa fii gayri haadaa muxuu uga jeedaa ghalabatu lmufaakhirka wixii aan ahayn fatxo ku faafi lada alxalqiyi kii xarfo xalqiga loo nisbeeye agtiisa bilitifaaqi xaal arrinkaasi uu ku dheehan yahay iswaafiqid laysku waafaqay oo bimacnaa ay isku waafaqeen jumhuuru lculamaa iyo alimaamu lkisaa'i ka-aatin wadalika kaasina ka-aatin ka mudaaricin sida mudaaric oo kale weeye mudaaricaas oo siiqa lasoo dhalaaliyey min sa'ala min masdari sa'ala masdarka sa'ala laga soo dhalaaliyey sa'ala waa xalqiyu lcayn laakiin shuruud buu leeyahay shuruuddaas labaa loo qaybiyaa shuruud la yidhaahdo ashuruud alcaama iyo shuruud la yidhahdo ashuruud alkhaasa shiikhu wuxuu inoo sheegay ashuruud alcaama shuruuddii gaarka ahayd inooma sheegin xiisadda aakhirkeeda dambe ayaynu dib ugu dhiganaynaa insha allah in lam yudaacaf waa haddii aan la laban laabin oo aan mudaacaf laga dhigin ficilkaas oo bimacnaa caynulkelimadiisa iyo laamulkelimadiisa labaduba aanay noqon xuruufulxalq walam yushar oo aan lagu caanbixin bikasratin kasro aw damin ama dambo saddex shardi buu inoo sheegay waa inaanu ficilkaasi noqon mudaacaf oo caynulkelima iyo laamulkelima labaduba waa inaanay noqon xuruufulxalqi hadduu mudaacaf noqdo labadiibuu ku kala biiraya hadduu laasim yahayna caynta waa la kasrayn hadduu mutacadi yahayna caynta waa loo damayn walam yushhar oo aan lagu caanbixin bikasratin kasro waa inaanu ku caanbixin kasro sida rajaca yarjicu aw damin ama damo sida dakhala yadkhulu laba tusaale ayuu inoogu daro wuxuu yidhi ka yabqi wadaalika kaasina ka yabqii sida yabqii oo kale weeye iyo wamaa kii sarrafta aada soo gedgadoomisay min dakhala min masdari dakhala masdarka dakhala aad kasoo gedgadoomisay yabqii waxay tusaale u tahay almushtahiru bilkasra dakhalana waxay tusaale u tahay almushtahiru bidama bimacnaa ficilka xalqigaa shuruuddiisa waxaa ka mid a cayntiisa lagu fadxaynayo inaanu noqon mudaacaf waxaa kaloo ka mid a inaanu noqon mid ku caanbaxay kasro sidoo kale waa inaanu ku caanbixin dammo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka watub ilayk